wasaaradda warfaafinta jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka furtay tababar ku saabsan badqabka saxafiyiinta iyo sidii ay ugu feejignaan lahaayeen khataraha soo wajaha inta ay ku jiraan shaqadooda tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay soddon wariye oo ka kala socday warbaahinta madaxa bannaan iyo kuwa jubbaland ee ka howlgala magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland mudane cabdifataax maxamed mukhtaar ayaa ka waramaya muhiimadda tababarka waryahan la ilaaliyo cyber security ayaa casal ah soddon wariye oo wariyaasha reer jubbaland ah reer kismaayo ah tababarka ka faaidaysan doono muddo laba maalmood ilaa saddex maalmood uu socon doono haddii la hayno ujeedka ugu weyn oo tababarkan loo sameynayo waxa weeye in wariyaasha xirfadooda kor loo qaado inay ogaadaan inay helaan tababar la xiriira amniga iyo badqabka wariyaha asalka waxaa weeye markaad sheeko sameeyo tahay ama wariye aad tahay inaad taqaanid sida aad badqabkaaga ugu wanaagsanaan lahaa sheeko sameeyaha caqabado badan buu la kulmaa mushkilado badan buu la kulmaa sheekada aad sameynaysid waxay noqon kartaa laba qaado oo adigoo saameyn kugu yeelan karo qaab wanaagsan oo qurux badan oo cidana dhibsanin adigoo ilaalinayo dhinaca wanaagsan ogaanayo horta aad baahinaysid nooca ay tahay iyo cidda aad ka baahinaysid haddaad markaad barqabkaaga iyo amnigaaga aad marka hore aysan aadan ka shaqayn ma noqon kartid saxafi hore u socda garanayo waxa uu ka shaqaynayo iyo meesha uu socdo wariyaha asalkiisa waxa weeye in waxa uu sameynayo cidna uusan dhibsanin cidna aysan dhibsanin sida xibraanfoos ay sheegaysay waxaa muhiim ah inaysan waxba kugu soo laaban oo aad dhinaca kale ee aad sheekada ka samaynaysa dhinaceeda kala amaadisaan marka asalku waa barqabka wariyaha waa noqo qofku ugu dambeeya haddaad rabtid oo sheekadaas baahiya adigoo sheekada markay dhacdo dhacdadu dhacdo wariyaha keliya maaha in uga dambeeya intuu soo qoro asagoo ka fiirinaya anaa ugu horreeyey ma aha waad falanqeyn kartaa waad waad waad raaci kartaa maxaa sheekada ka dhashay sawirkaana dhacay qaraxaana dhacay maxaa ka dhashay sida wax u dhaceen waad falanqeyn kartaa qof dadkuna waxa ay rabaan waxa dhacay sida u dhaceen iyo cidda ay ku dhaceen goorta ay dhaceen lagu baahan yihi marka si aad u noqotid wariye barqaba oo amnigiisa iyo mataqaanaa barqabkiisa ka shaqeeyaysa aad u noqotid waa inaad marka hore barataa safe and security ujeedka ugu muhiimsan wasaaradda iyo hay-adaha ka shaqeeya saxaafadda sababaha loo qabto maxamed inaga muujinay marka doonka iyo wanaagga iyo duruufaha iyo jubbaland aad ugu shaqaysaan haddaad tihiin wadayaasha madaxa bannaan iyo haddaad tihiin wadayaasha dowladda u shaqeeyo waxaan rajeynayaa waxaa saddexda maalmood tababarku socdo inaad sida ay tahay uga faa'iidaysataan waan idinkaga mahadcelinayaa saaxiibada xildhibaanada iyo wasiirka waan uga mahadcelinayaa saaxiibada soo dhawaada baamasantihiin shaqan
tababarkan ayaa door ka qaadan doono in wariyaasha ay ka fiijignaadaan waxyaabaha amni darada u keeni kara kuwaasi oo khatar ku ah nafsadooda